b s journaalka the age oo kasoo baxa magaaladan melbourne ayaa lagu qoray maqaal ku aadanaa qalab ama alaab ay pauline hanson waa hogaamiyaha xisbiga one nation ay usoo dirtay dadka degan saraha dhaadheer ee flemington iyo kensington alaabtan ayaa buuqu badan dhalisay iyadoo markaasi buuqaasi uu gaaray madaxa ugu sareeya australia post oo ah hay-adda boostada dalkan waxaa maqaalkaasi soo akhriyey oo nala wadaagaya waxa uu ka aaminsan yahay sida uu arkay maxamed ibraahin oo ah aqoon-yahan magaaladan degan maxamed maqaalkan muxuu ahaa sideese wax u dhaceen waa ku salaamaya marka hore adii iyo dhegeystayaasha arrintan waa arrin la yaab leh oo qof yani aan aada xoogba ugu lahayn siyaasadda waddanka ayaa moodaa in communitiga aniga ama dadka anaga ay aflagaadeynayso oo waxyaalo ka hooseeya magacooda iyo sumcaddooda ay kula dhaqmayso marka aniga kulley haddii laga tashan lahaa waxaan odhan lahaa dadka marka horeba inay warqadaas hadeynan rabin inayn qaadaninba ay ku celiyaan qofkii soo diray yani kando waxaan loo yaqaano return to center xaq baad u leedahay qofkaadan garanaynin ama qofka wixiis aadan rabin wuxuu kuu soo diray waa ku celin kartaa marka inaan gaarno level nala caayo oo nala aflagaadeeyo oo naloo soo diro wax dhaqanka anaga iyo ama diimaha anaga kasoo horjeeda oo haddana nala yiraahdo dadkii xoog ha loogu geeyo ha khasab ha loogu geeyo si khasabba ugu keeni karaa waddankan annaga shalay baan ku joognaa muwaadin baan nahay noloshaan ku haysanaa marka dadka annaga waxaa la rabay inay waxgarashadooda iyo fikirkooda uu intaa ka sarreeyo waa garta waxa ay usoo dirtay maxay yihiin asalkooda aniga kulley waxaan arkay waxaa weeye bahalkan lagu cabo dadka biirta caba ay geliyaan marka kulley dee qofka soomaaliga ama qofka muslimka biir iyo khamriga shuqul kuma laha marka taan nafteeda aniga waxaan u arkaa inay aflagaado tahay macnihii waa aflagaado weliba heer sare oo lagugu bahdilayo macnihi lagu leeyahay waddanka baa joogtaa bahalkan kuusoo diraya iyo warqadna way ku dhex jirtay baa la yiri oo oranaysa macnihii apology oo kale laakiin apology ama hadalkaas hadal macno sameynaya maaha weliba qofkan aan ka hadlina marka waan ognahay siyaasadeedii meeshay ka timid iyo waxay aaminsan tahay marka aniga waxaan ka filayay communitiga anaga say reaashinkay sameeyeen reaashin ka fiican baan ka sugay aniga laakiin waxaa moodaa inaysan dhicin waa gartay buuq waa ka dhacay marka alaabtaas ay pauline hanson usoo dirtay saraha dhaadheer in la geeyey maxaa buuqaas dhaliyay buuq horta waa sheekadu bay dheer tahay oo arrimo siyaasad oo heer dowladeed ayay soo galaya laakiin anaga taana ma qosayso oo islaantana waxay ka faa'iidaysanaysaa codkeeda sanadka ayay u baahneed qolada boostada waddanka maamusha taa waa level kala weeye oo annaka hadda xiisaba yani inaan ogaano way fiican tahay laakiin ayadoo taa ka faa'iidaysanaysa ay waxay ku khasbaysay marka in boostada ay geyso arrintan laakiin dadkan ku jira lockdownka waxyaalo ka muhiimsan baa u yaallaba hungurigoodii iyo buugtoodii iyo waxyaalahoodii kale ayaa ka muhiimsan in loo geeyo hadiyadaan macnada lahayn oo infact hadiyad cay ah it's almost an insult in lagu khasbo boosada inay geyso waa laga roonaa marka waa sheeko layers badan ah laakiin anaka meeshaan khusiiso waxay un tahay keliya muwaadin ahaan wadankan marka wax saas kale ugu sameeyo waxaad oran kartaa maba rababa return to center ku celi waa xaq baad u leedahay weliba waxaad adaa wax ugu dari karaba haddaad doontataa wax u qortaad u gelin kartaa oo ku celin kartaa weliba si aan mar dambaba ugu soo dirin marka taa wey dad dadka anaga raba marka inay fahmaan oo waxaa moodaa xoogaa education gap inuu jiro oo dadki marka wax loo soo dirayba iska qaadanayaan xataa deegiin wax lagu caynayo marka taana waa anakoo dhan noo taalo aniga adiga iyo dadka communitygo dhan in dadkii la wacyigeliyo oo loo fasiro la yidhaahdo sidee lagu cayn karaa oo qof waa gartay joornaalka maqaalkiisa ma ku qornayd in alaabtii ugu dambeyntii guryihii loogu talagalay iyo dadkii loogu tala la gaarsiiyey iyo inaan la gaarsiin maya clear maaha horta taa laakiin waa la geenayaa sababta waxaa waye boosada ma diidi karto in wax la geeyo waayo taa waa in principle boosada shaqada saaran waxaa weye hadi wax lagu soo diro waa inay ku keentaa marka laakiin adiga qofka loo soo diray khasab kuumaha inaad qaadato infact hadduu qof albaabkaada soo garaaco wax ku wado oo ku keeno waad oran kartaa maba rababa qofkii soo diray ku celi yani khasab maha adduunka wax khasab maba jiro waddan xuraan joognaa marka haddii dadka loo diray ay gaartay dee lockdown baa lagu jira waxda laisuma tegi karo oo informationkii baa adag si loo helo laakiin haddii ay qaateen ay ku xiran tahay ama warabada reason ay u qaateen haddaynan qaadaninna de marka aniga waxaan u qabaa inay fiican tahay haddii aynan ogeynna waa inaan ogeysinaa oo dhahno khasab maha inaad qaadato waxaadan rabin weliba aan u arka aniga inay tahay wax ku caayinayo oo dhaqankaadi wax u dhibaya
waa garta ugu dambeynta waxaa la leeyahay gabadha haysata boostada baa looga yeeray aqalka sanadka in su-aale lagu weydiiyo ma qorshe hore u jiraybaa mise arintan laftigeeda keentay in su-aale laga weydiiyo aqalka sanadka gabadha boostada madaxda ka ah taa arrin kaloo horreysa weye yani boostada saad ogtahay hadee qof kale ma horeysan jira haddana gabar ayaa maamusho technically fiican laakiin aad moodinaysaa sadda inan aada ula soconin ama ay aada u kiir badan tahay marka su-aalihii la weydiinaya waxay badankooda waxay tiri dib baan idinku soo noqonayaa sida ayadoo moodaysa in sanadkay la hadlaysaba ay ka xog badan tahay laakiin haddee waddankan waa taqaanaa sharci baa jiro oo dee ciyaar kama jirto meeshan marka fariintii si reer magaalnimo ayaa loo gaarsiiyo waxaa la yidhi meeshan sharci baa ka jira looma baana waxaana ku hadlaysa ee waa inaad ogaataa dadka waddanka yani sharciga dejiya marka su-aashii lagu weydiiyo kamana leexan kartid marka hadde halkan waa la is edbinaya oo de waa la kala dambeeya sharci baa jira marka i hope inay darsi qaadatay laakiin kulley waad garanaysaa marka siyaasadda levelkaa gaarto games badan baa jiro dadka ciyaarayaan ama halkan ha ahaato ama maraykanka ha ahaato marka laakiin dagaal ma gaarto dee aflagaadi iyo gacan ma gaarto macnihi waa isu reer magaalaynaya laakiin kulley ayadaa darsin bay qaadatay marka waxaa laga yaaba marka taa nafteeda inay ka dambeysayba tan nafteeda oo ayada nafteeda dhinaca u janjeerto laakiin haddii annaka mar walba waana neutrals ka ahnaa oon big picture ka fiirinaa laakiin dadka annaga soomaaliyeed waxaa la rabaa lakiin inay waxyaalahaas o dhan fahmaadaan u foojignaadaan xuquuqdooda iyo waajibkoodana ogaadaan marka hooshaa kudaana noo taala dadka si loo loo gaarsiin lahaa waa gartay maxamedow hadda waxaa buuxsamaysa lixdii asbuuc ee bandowga lagu soo rogay magaalada melbourne inkastoo laba asbuuc hadda lagu daray lixdaas asbuuco bandowga ahaa oo sideedda fiidnimo kadib guryahan laga bixi karin sidee adiga kuu saamaysa shaksiyan walaniyo dhib badan baa jira dhibkan dadko dhan buu soo wada gaaray in la yidhahdo maalintii hal saakideed socon kartaa banaanka shan kilomitr ma dhaafi kartid habeenkii lama bixi karo dhibaato badan baa wadanka ka jirta laakiin waa la wada dul qaadanaya waayo hadee wadankii dowlad baa ka jirta nidaam baa ka jira marka danta guud baa la eegaya macnihii dhibkan kastuu jiro haddana maaha inaan dhahno waxbaa yani waan iska bixi karaa xur baanahay marka laakiin dhib badan baa jira weliba dhibka aniga waxaan rabaa dadka in hadda kasii fikiraan dhibkan wuu sii badnaan doonaa oo xataa sanadaha soo socda dhib dhaqaala ayaa soo socda marka arrintan way adag tahay xataa haddii zero aan gaarno cudurka naga baabo oo dhan weli dhibka wuu jiraa waayo hadda anaka adduunka dhanka ma go-nin adduunka waa inuu isu socdaa oo lasu safraa oo lasdhex galaa marka arrintan weli waa arrin dhib badan oo u baahan in aada looga fikira marka ummadaanada dadka anaga waxaan ku dhiirigelin lahaa aniga inay aada uga fikiraan oo arrintan ayna yaraysanin waa gartay dabcan rodmap roadmap buu soo dejiyey premierku uu leeyahy laba asbuucna waa lagu daray ilaa bilaha soo socdana tartiib tartiib baa loo markaas loo qafiifinaya xanibaadaha marka waa ku taageersan tahay in waxaas uu soo rogo aniga aniga dowladda waa ku taageersana sababta waxaa weeye arrintan in dadkoo dhan ay wada shaqeeyaan mahana lagama bixi karo laakiin meesha weli aan clear kaen waxaa weeye hataa haddii laga baxo oon december november zero gaarno arrimaha aan weli laga hadlaynin xataa dowladda ama state ama federaalka aan weli aada looga hadlaynin oo focuska saarnayn waxaa weeye then what maxaa ku xiga yani adduunka weligii ma kala xirnaan karo marka arrintan sababta ay u dhib badan taho dhibkana uu sii badnaan doono saan rumaysanahay waxaa weeye su-aasha weli lisma weydiinin weli waayo adduunka waxyaalo badan baa lagu mashquulsan yahay maraykankii november election baa lagu mashquulsan yahay bariga dhexe howlo kale lagu mashquulsan yahay yurub howlo kale ay ku mashquulsan tahay marka corona wuxuu iska noqday un wax kale oo isna laga raba in laga fikira laakiin runtii aniga arrintan waxaan u arkaa inay tahay arrin waqti badanna daba socon doonto oo weliba xagga dhaqaalaha weynka imaan doona